halkanna kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka magaalada minneabolis waxaa kasoo diyaariyey maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa gobolka minnesota aada ugu soo badanayay dhallinyarada u dhimanaysa ama isbitaalada u gelaysa daroogada laga sameeyo kaniiniyada la isku dardaro iyo nuucyo kale oo maandooriyaala haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijkeenna faaqidaada ku falanqaynaynaa dhibaatada maandooriyuhu ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolka minnesota iyo sida ugu habboon ee wax looga qaban karo barnaamijka waxaa martiigu ah cabdiraxmaan mukhtaar oo madax u ah ololaha daryeel ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada ee gobolka minnesota iyo misbil xaaji salaad oo ah kalkaaliso dhakhtar lehna takhasus caafimaad oo dheeraada iyo fartuundheel oo ah hooyo la tacaasha wiil isticmaala maandooriyaha ahna ganacsato xoogaal u ah arrimaha dhallinyarada dhammaantiinba waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan ku bilaabayaa misbil xaaji salaad maadaama aad tahay qof takhasus caafimaad leh islamarkaasna cisbitaalada aada uga howlgala dad fara badan waxaa laga yaabaa inaanay marka horeba fahamsanayn maanduuriyaashan la isticmaalo oo khaasatan dhallinyaradeena kusoo badanaya bal marka hore waxaad fikir naga siisaa kaniiniyadan laleeyahay waa la isku dardaraa magacyada kala gedisan leh ee caruurteennu ay u dhimanayaan amaba cisbitaalada u galayaan qofka bini aadamka la qabsashada uu la qabsan karo maandooriyaasha wax uu mar walba waxaan u aragnaa inuu yahay qofka wuxuu isaga iska sameeyo ba'aalaaba qofka isticmaalo maandooriyaha waa qof qaba cudur nafsiyan marka annaga haddaan soomaali nahay cudur waxaan u naqaanaa keliya kan jirka saameeya ma aragno qofka in uu maaragtay xag maaragtay nafsiyan uu ka xanuunsan karo cuduradan ma aragtay waxaa lagu xisaabaa cudurada nafsida sida maxaa la dhahaayeen buufiska oo kale cuduradan dhimirka ku dhaco kale marka cudur nafsiga waxa uu saameeyaa maskaxda qofka bani aadamka ah iyo macaamilkiisa waxa ay yiraahdaan behavioral health maraykanka macaamilku waa kaa markaana waxaa dhacda ruuxa inuu xakameyn waayo isticmaalka maandooriyaasha maxaa yeelay marka hore waxay ku bilaabaan si tijaabo ah dadkan ka ganacsada maandooriyaasha ah marka hore waxay dadku ku siiyaan si lacag la-aan ah ama si ay u soo jiitaan ama ay waxay og yihiin marka uu qofka jirkiisa la qabsado inuu hadhow wax walba samaynayo sidii u helo maandooriyaasha marka marka hore waxaa lagu siiyaa lacag la-aan laakiin hadhow waxaa qofkaas laga yaabaa xataa nafsadiisa inuu iibiyo si uu u helo maandooriyaha maandooriyaashana waxaa ka mid ah kamriga alcoholka xashiishka innaga sigaarka uma naqaano inuu maandooriyo yahay nicotiinka uu ku jira isagana waxaa kaloo ku jira kokayinta waxaa kaloo ku jira k two waxay yidhaahdaan waa xashiishka guriga lagu sameeyo waxaa kaloo ku jira herowin wax la dhaho waxaa kaloo ku jira opioidska opioidskana waa dawooyinkan xanuun joojiyaha ee isbitaalka lagu isticmaalo sidaan hadda sheeka ku maqlay lama hubo ilaa hadda waxaan hubna ma ahan dawadan ay dhalinyarada hadda aadka u isticmaasho minnesota waa fentanil pils waana maxaa la dhahay fentanil kiniiniye ah fentanilka isbitaalka waan ku isticmaalnaa oo waxaan u isticmaalnaa qofka si si aan uga joojino xanuunka laba nooc baanan isticmaalnaa fentanilka ama wuxuu ku yimaadaa isaga oo irbada oo ama faleebada qofka laga siiyo ama wuxuu ku yimaadaa ama waxaan dhihi lahaa waxaan dhihi lahaa dareere isagoo ah waxaan u isticmaalnaa inaan dadka ka siino faleebada ama oo xididka aan ka siino ama wuxuu ku yimaadaa wax la yidhaahda patch waa sharooto oo kale oo qofka uu isku dhejiyo uma isticmaalno kiniini ahaan marka waxaan u maleeyaa kiniininkan marka waa in wax guryaha lagu sameeyey uu yahay oo uusan ahayn wax warshad soo samaysay oo maaragtay qolyahan dadka amarka u siiyo wixii la isticmaali karo oo caqligal ah aysan caqli u galin waa tahay cabdiraxmaan baan u imaanayaa oo dabcan arrimaha dhallinyarada aada ugu dhuun daloola arrimaha faraha badan oo ay misbil ka sheekaysay dabcan dhallinyaradu way ku wada jiraan marka kaniiniyadan ama hadda maanduuriyaashan dhalinteena u dhimanayso inta aad ku og tahay waa nuucyada maxamed waa mahadsan tahay walaashay mitsbilna se u sheegtay maandooriyaashu way noocyo badan yihiin guud ahaan dhallinyaradu waxay markii hore isticmaali jireen waxaan nooca loo yaqaano marwaanada ama shiishada ayay isticmaali jireen dhallinyarada yaryar qolyaha waaweyn iyagu da-doodu weyn tahay waxay isticmaali jireen khamriga ama alcoholka waxay ahaayeen wax la kala yaqaanay qof walba iyo maaragtay jiil walba noocay isticmaalaan laga soo bilaabay labadii kun iyo lix iyo tobankii maandooriyaha ay misbil ka dhawaajishay k twoga la dhaho oo isaguna macbil ah oo mararka qaarkood sunta xitaa jiirka lagu dilo ay ku jirto iyo waxaa bilaabnay maaragtay kiniinadan labadii sana hadda u dambeysay waxaa aada dhallinyaradeenu ay u isticmaalaan gaar ahaan dhallinyarada da-doodu afariyo toban ilaa shan iyo labaatanka ee u dhexayso kiniinkan fentinalka ah oo ah sidai ay walaashay sheegtaba mid macmil ah arinta waxaa inta badan la maqlaa wiilasha keliya gabdhahana way ku jiraan waxayna ka bilaabataa oo bilowga marka ah inta badan dadku ma oga guryaha ayay ka bilaabataa waalidiinta ayaa inta badan marka la qalo ama qof weyn uu joogo ama xanuun uu hayo ama hooyadii ay umusho kiniinada xanuunbaabiyaha ah ayaa lasoo siiyaa oo guriga yaala dadku ma oga marka kiniinadaas waxaa lagu kala gataa lacag qaali ah dhallinyaraduna waxay ku bilaabaan inay maaragtay dhadhamiyaan ama ay ka war doonaan marka xanuunbaabiyihii kiniinadii guriga yaalay dawooyinkana waad aragtay qoysaskeena dadka kale meelay ku xiraan quful iyo meel waxaa la dhigaa laga ilaaliya caruurta laakiin anagu ma lihin wacyigelinta noocaas ah marka taas waxay sababtay oo inta badan xitaa aan laga hadlin xitaa waalid badan oo waxaa jiro dumar ha u bataan xanuunbaabiyaha kiniinada xanuunka aada u qaata marka taas ayaa keentay in bilowga hore xitaa caruurtu ay dawooyinkan kale ay ka bilaabeen
waa tahay waxaan u imaanayaa fartuun dhal fartuun waa hooyo dabcan ka warhaysa xaaladda caruurta muddo ka shaqaynaysay sidii dhallinyarada daroogada looga wacyigelin lahaa fartuun marka bal waxaad iga warantaa adigu marka aad fiiriso dhalinteenu sida ay yihiin maxaad u malaynaysaa inay dhalinta marka horeba ku qasbaan inay daroogo iyo maandooriye faraha la galaan
bismillaah waxaan u malaynayaa aniga markaan fiiriyey bulshada iyo guryaha iyo horta hore anaga markaan wadanka nimid waxaan u nimid lacag moorifka ugu weynu qof kastoo maraykan yimaado wuxuu ahaa lacag ama hooyo ha noqdo ama aaba ha noqdo aabayaasha ayaga waa la yaqaanaa taraagooday koreen laakiin hooyooyinkii meeshii ay shaqooyinka la raadin lahaayeen ama ay raadsan lahaayeen professional ayaga u gooni ah oo u kala saari lahaayeen nolosheedu noloshoodii ilmihii ilmihii baa lacag noqday soo muddan ilmaha la kaashgaraynaya ilmaha daycare badanaa laga ilmaha soomaalida jaamo badan baa horta ku qalif ku kaliftaa insir aniga cunuga markuu subax iskuul aado galabta daycare aado weekendiga dugsi aado waa daalan yihiin cunuga by the time fourteen soo gaaro adiga wuxuu kugu noqonayaa laf kugu soo taagan because of cunuga waa daalan yahay he is looking way out xataa waalidka fiican oo markaas ilmihiisa gacanta ku haysto mid ama laba noocaas oo kale ahoo ayaga daalan buu la saaxiibaya cunugooda ilmihii soomaalida marka iyagaa isku caawiyay balwadda hadda ma dhihi karno balwaddan qolyo kalaa noo imaado qof nooma imaato waxaa arkaysaa qofka kan laga yaabo kow alaabta keenayo inuusan soomaali ahayn laakiin qofka qaybinayo qofka kale waxayna nin waxaa laga yaabaa weyn oo xaasla inuu reerkiisa ka biishaba oo uusan balwadda asaga ku jirin laakiin oo soomaali ah marka soomaalidii iyadii baa isdumisay markii hore ilmihii annagaa duminay hooyooyinkiaa dumiyey ilmihii oo dee iyagaa shaqa ka dhiganay markii hore markay soo kaceenna iyagii annagay nagu soo jeesteen bannaankii markay aadeyna dad baa gacanta ku dhigay marka xawliga ay ku cabaayaan ilmahaas ama ay ku socdaan ama iyaga ay isku qancinayaan oo ay leeyihiin kaalaya it's okay you stress out all hooyooyinka soomaalida way qayliyaan the only way that aa ku ku isku ilowsiin kartid qaylada iyo dhibaatada ku haysato inaa waxaan cabtid oo guriga markaa geshid hore ka seexatid waay marka lacagtii aan waagi hore qaadanay haddaa loo baahan yahay inaan ilmaha ku badbaadsano marka kulli waa lacag hadda daroogadan waa ilmaha iyaga waxay ugu baabaayaan waa lacag qof soomaalia jeebkiisa galayso markii horena qof soomaalia lacagay galayso unbaa jeebkiisa aan u samaynay marka aniga waxaan dhihi lahaa wax yar bal aan xoogaa lacagta joojino ilmaha aan usoo jeysano halka u imaan doonaa misbel isla su-aasha maxaa ku daraysaa Um, horta siduu magaciisiiba ka dhawaajiyey Cabdiraxmaan.
cabdiraxmaan ka dhawaajiyey En, um, horta way jirtaa dadka markii loo soo qoro dawooyinkan en, ma- ah, xanuun joojinta ah ama ma u- ma ku dhahayo maandoori marka sababta loo isticmaalayo maandoori ahaan ma ahan oo waxaa loo isticmaalaya sabab kale sababta loo isticmaalayo waa xanuun joojiye dadka wax badan lama siiyo wax yaroo kooban baa la siiyaa En, ah, marka xataa dadka waaweyn waxaa laga yaabaa inay qabaan en, maaragtay dhibaatadan ah inuu jirkoodii la qabsaday marka soomaali haddaan nahay en, ma fahansanin dawooyinkan cadaanka badana waxay yidhaahdaan in muddo ay sii markan qalin maro aa, ama markay dhaawac ma wax igu yaalla isii iska joojiyaan annagu ma, ma naqaano aqoon weyn uma lihin oo ma raadsano dad nagala taliya ma aragtay dhibaatooyinkan marka en, aa, qofka weyn xataa wuu la qabsan karaa jirkiisa oo waxaan arkay xataa dad waaweyn oo wadaaga dawooyinkan oo dhahaya hebel madaxay xanuunaya oxycodone la siinaya baan arkay aniga oon iri waxa kan ma aha looguma talagelin madax xanuun wartaal noolkiini iyo ku ekaada marka soomaalideena waxaa keenaya jira xanuunkan ay qabaan waa fadhiga iyo socod la-aanta marka en, ah, taana way jirtaa laakiin uma malaynayo dawooyinka keliya inay yihiin say ay sheegtay fartuun ay sheegtay en, ah, waxaa jira dad ilmaha ku gaada en, middle schoolka waa iskuullada dhexe ama en, ah, xataa waxaan arkay iskuulka hoose ilmo lagu gaadayo markay soo gaaraan classka en, an- en, sa- en, shanaad markay soo gaaraan ciyaal waxaan arkay bilaaba waxaas oo qaata oo la siiyo dad baa jiro ka shaqey ka shaqeeya oo oo shaqaalaynaya dhallinyaradii kuwaa yararkaa kuwii ka weynaa marka en, ah, ma ahan dhibaatada keliya ma ahan waalidka iyaguna inay taxadaraan oo dawooyinkooda xirtaan waa muhiim laakiin ha la ogaado inaysan ahayn a- waxaad arkaysaa hooyo soomaaliyeed ilmaheeda ku daynaysa playgroundka oo dhahaysa orod kusoo ciyaar meesha lagu ciyaaro marka ma aha in cunuga la sii daayo keligiis oo ilmahaaga waa mare- meeshan waa maraykan waxaa la yidhahdaa meesha adiga indhaha labadayda indhood kaa arkayaan istaag mar haddaad ilmihii sii dayso wax walbay la kulmi karaan Eh, cabdiraxmaan dhallinyarada waad waad waad la shaqaysaa Eh, masbelna waxay ka dhawaajisay in ilmihii inta badan ay u baahan yihiin marka laga yimaado arrimahan oo kale xataa cunuga in niyadda loo dhiso qaabkii loo korinayay halkan iyo halkii soomaaliya loo korinayay ay ay kala duwanta adigu dhallinyarada waad ku dhex jirtaa waad ka warhaysaa Eh, maxaa dhibku yahay halkee eh, uu ka imaanayaa dhibka inay dhallinyaradu marka hore darogada ku dhacaan Een, horta waxaa xusud mudan maxamuud een, arrintan aan ka hadlayno maandooriyaashan caruurteena u dhimanayaan guud ahaan mid caruurteena keliya ku eeg ma ah waa mid wadanka maraykanka oo dhan gaar ahaan opioidka iyo kiniinadan hadda loo dhimanaya fentanalka wadanka maraykanka oo dhan ayay saameyn ku haysaa weliba afartii sano shantii sano u dambeysay waana ganacsi maaragtay boqol iyo afartan bilyan ah laga sameeyo oo qof walba uu ogyahay guud ahaan lahayo ganacsigaas lacagta laga sameeyo iyo guud ahaan dadka ka ganacsada dhibaato jirtaa waxay tahay wadankan maraykanka saacadaha iyo wakhtiga ugu muhiimsan marka iskuullada ay furan yihiin saddexda ilaa sideedda fiidnimo waa wakhtiga la rabaa caruurta in lagu mashquuliyo barnaamijyo ay wax ka faa'iidayaan ama xagga ha noqoto waxbarashadii ama ha ha noqoto xaggii sportskii ciyaarihii ama adigu wax cunugaas wax ku soo kordhinaya oo xifrad noloshiisa ku kordhinaysa waxaa la rabaa wakhtiga la rabo in dhallinyaradii la mashquuliyo waxaa ku xiga saddexda bilood oo iskuullada xiran yihiin ee ee xagaaga oo iskuulkii uuna jirin caruurtii wakhti badan ayay hayaan marka haddii marka mashquul laga dhigi waayo oo loo abuuri waayo fursad mid waxbarasho ha noqoto mid shaqo ha noqoto mid ciyaar ha noqoto ama waxa uu jecel yahay qofkaas dhallinyarada ah taas waxay keentaa marka dhallinyarada in la duufsado qofka dhallinyarada intuu oo geed ka boodu tale ka booda dhallinyarada inta badan kiniinka tijaabo iyaga maandooriyaasha isa siiya iyagaa isdufsada dad waxaa jira isbaaro u dhigta oo ganacsi shaatigoodu u cadyahay dhallinyaradan adeegsanaya marka sida walaasha misbel iyo furtuun ba sheegeen waalidka marka waxaa la rabaa qurbahan aan degannahay gaar ahaan gobolkan caruurta inaad si xoolaha u raacdo aad og tahay meesha ay joogaan waxaa usii dheer marka oo dhallinyarada hami kicinaya banaanka usoo saaraya waa social mediada cunugaaga hadduu kuu fiican yahay guriga kuu joogo aad guriga ku hayso asxaabtiisa wuxuu arkayaa banaanka wareegaya oo waxyaabo aan xaqiiq ahayn ama ma aragtay farxad iyo fan qaadanaya oo maanduuriyaasha isticmaalaya taas waxay keenaysaa markaa hamikac inuu ku ku dhaco qofkii dhallinyarada ahaa marka saameyn badan ayaa jirta marka lagu daro xaafadaha aan degannahay oo iyaguna saboolnimada iyo ma lihin barnaamijyo dhaqan ahaan diin ahaan anaga gaar noo ah oo dhallinyaradeena lagu mashquuliyo ama loogu talagalay waa tahay fortuun cabdiraxmaan waxa uu sheegay in dhibaatada maandooriyuhu ay tahay mid eh, guud ahaan wadanka maraykanka ka jirta eh, wax soomaalida gaar u ahna aysan ahayn Eh, haddiiba ay tahay marka dhibaato ka jirta dalka maraykanka oo dhan eh, maxaa qaylada keena Mm, maraykanka oo dhan dhibaatadu way ka jirtaa laakiin way u diyaarsan yihiin annaga uma diyaarsanin annaga ma helayno waxaa arkaysaa een, cunugii markuu bilaabo waa laga qabanayaa majoritigooda meel baa lagu xareynayaa adiga two months three months ama yeerba ha noqoto programhu gelaya cunugaas ilaa uu saaxiga ka keeno ma soo noqonayo annaga soomaali haddaan nahay ma haysano waxaa kaloona sii kor saaran systematic racist- racistic asagana oo cunugaaga qofka aad u geynaysid ama askariga aad u geynaysid ama dhakhtarka u geynaysid kuumaba gudbinayaba wiil yaroo aniga waxaan aqaanaa shan iyo toban jir ah markiisa hore wuxuu iska qabeeyey xoogaa iishuu ah bahashi marwaanadiyuu bilaabay gurigii oo dhan uu jajabiyey askarta markay u timid cunugii waa la qaaday isbitaalkaa la seexiyey ten days baa waxaa loo raadinayay meel because of guriga laguma soo celin karo damage ku geeyay arkeen toban maalmooda marka waxaa lagu celinaya cunugaas emergency qol uu keligiis jifo kaniin hurda bas la siinayn waxba la siinayn meel qaadata markii waayeen waxay dhaheen foster home aan geynayna ama cunugii kaxayso gabadhi waxay tiri maxaan sameeyaa waxaan ku dhahay waxaa ii qortaan hadduu cunugaas qof dilo inaa idinka mas-uulka tihiin markay eh, xoogaa tiri hadduuna dilo cunugan idinkaa mas-uulka ah bay waxay kusoo qoreen fairviewga fairviewga basementigiisa iskuul baa ka furan anaga ma ogin oo under ageka ah shan iyo toban jir madow ah soddon iyo shan cunug oo cadaana lala fariisiyey wiigii hore wuxuu ku jiray probation taleefonkay ka qaadeen cunugii banaanka umuusan bixin wiigii labaad xoogaa jaanis ay siiyeen taleefon ay siiyeen markuu soo noqday mandheydii baa naag la fariisatay waxay ku tiri maxaa samaysa wuxuu yidhi waxaa cabi marwaanaan baroobeeye hooyadiisaa la wacay waxaa lagu yidhi cunugaaga marwaanu baroobeeye programkan ma anfacayo maxaa markii hore loo keenay problemkaas in laga gooyo keligiisu ahaa programka waa laga soo tuuray marka ma haystaan meel maanta hooyo kasta oo u jeeda inuu cunugeeda dhimanayo ama khatar ku jiro meel la geeye lama hayo dowladiina nooma hayso sistamkana waana diidan yahay annagina ilmaha iyagii tiraday ka bateen marka soomaali hadda ma aqaan meelaan xalka keeni karna xalka wuxuu ku jiraa in aan investment annaga ku sameyno ilmaheena
Eh, eh, masbel eh, marka laga yimaado eh, cunug inuu dareegada ku dhacay oo kale dhibaatooyinka caafimaad ee dhalinta la soo gudboonaata ee laga yaabo inay daroogada kaga sii daran yihiin haddii ay jiraan maxaa ka mid a
Um, mararka qaarkood qofka markuu uu isticmaalayo cu- een, maxaa la dhahay maandooriyaasha waxaa laga yaabaa in uu tago meelo aan ma aragtay xataa qofka aysan u mudnayn in la tago waxaa laga yaabaa dagaal inuu galo waxaa laga yaabaa dhaawacyo inay soo gaaraan meelaha ka soo gaaraan oo oo isagoo xataa dhaawacan isbitaalkana loogu keena gabdhahoo kale een, waa la fara xumeeyaa wiilashoo xataa waa la fara xumeeyaa wadanka qofka markuu uusan maskaxdiisa joogin wax walbaa lagu sameeyaa marka waxyaalo badan oo aan anagu aanan aqoonin baa ku dhaca caruurtaas Een, ah, mideeda kale waxa ugu sahlan hadeer uu qofku isticmaalo waa marwaanada marwaanada il- waxaa hadda la ogaaday een, waa xashiishka xashiishka qofka dh- dhalinyarada isticmaala waxay ogaadeen een, in maskaxdiisa een, ay ay shaqada howlgab ku dhacayo markuu qofku weynaado waxay fiireen qofkii yaraan ku bilaabay een, een, waxay waxay dha- waxay dhahaan i q wax la dhaho waa shaqada een, maskaxda ama inta tanka maskaxda ay la eg tahay Een, maskaxda qofka hoos bay u dhacdaa waxaa kuusoo haray methamphetamine wax la- me- me- meth wax la dhaho guriga lagu sameeyaa jiro meth qofka markuu isticmaalo eh, maskaxdiisa waxay ku dishaa muddo gaaban bay ku dishaa oo qofkii wuxuu noqonayaa qof aan maskaxdiisaba shaqaynaynba oo oo- oo khalaas ah oo aanan aanan faa'iido dambe aan oo fiican aysan lahayn marka een, maskaxdii oo dhaawac gaaraysa ilmahaas iyo jirkoodii oo dhaawac gaarayo xataa waxaa laga yaabaa dadka ay la joogaan inay cuduro kala qabaan sida een, ah, em, h i v-ga aids-ka ay qabaan Een, w- w- irbadaha ay la isticmaalayaan een, cuduradaas baa kasoo gaari kara waxaa kaloo jira een, hepatitis c waa cagaarshooga c-ga cagaarshooga b-ga irbadahan ay la isticmaalayaan ama irbadaha daroogada waxaa loo isticmaalaa ama afkaa laga qaataa ama sankaa laga qaataa ama waa la dhuuqaa ama xididkaa laga qaataa marka bad alaaba dadku waxay ku bilaabaan wax sahlan oo qofku wuxuu dareemayaa farxad uusan weligii arag marka midan midan hadda zaa'idka loo isticmaalo oo cunugii inuu ama dhinto ama inuu cisbitaal galo maskaxdiisu dhimato ay maxay tahay midan so waa opioidka waa xa- waa kuwan xanuun joojinka fentanilka qofka markaan siino oo kale waxay ay ay ay ay ma aragtay masax- maskaxda weliba qeybta neefsashada isticmaal een, ah, loogu talagalay ee la yidhaahdo een, ah, brain stemka la dhaho ee- ee ku yaala maskaxdeena qeybta dambe ku taala ayay ay ay maaragtay waxay ku cadaadisaa markay taa cadaadis saartana qofka een, wux- waxaa dhumaysa een- een, awooddii u lahaa inuu neefsado marka qofka naqaska ku dhegana wuu wuu socdaa marka een, ah, annaga markaa xataa qofka siino shan iyo toban daqiiq kadib waa ku noqonaa waa eegnaa oo nerska ku noqoto oo eegta oo tira oo fiirisa een, oxygentiisa intay la eg tahay waxaan siinana waa wax xadidan marka qofka waaba la waxaa la dhaha monitoring lagu sameeyo yani waa waa la ilaaliyaa markii la siiyo dawooyinkaas
Eh, intaan cabdiraxmaan utegin eh, fartun baa kusoo noqonaya Eh, fartun waxaa arabka ku dhufatay in ay eh, jiraan eh, caruurtii soomaalida ay la kulmayaan eh, wadankan ay ku nool yihiin aan daryeel la mida daryeelka dadka kale wadanka u dhashay inaysan helaynin taasi waxay keenaysaa su-aasha ah marka eh, soomaalidu halkan in ka badan labaatan sanay degan tahay dhaqaalay ku samaysteen horumaray ka gaareen ururo iyo hay-ado ballaaran ayaa jira oo lacaga badan sameeya Eh, door intee la eg baa kaga aadan yaase tahay in ay shaqadan u qabtaan ah in caruurta laga badbaadiyo oo dhibaatadan ay ku dhahayaan
Ah, waxaan aaminsanahay caruurtan waalidka inay badbaadiyaan hadda because organizationada waa ay jireen iyagoo jiray dhibaatadan dhacday Een, dowladdana waa ay jirtaa marka dowladdu iyagu waxay fiirinayaan cunuga marka meel la geenayo kaarka caafimaadka iyo waxa lagu bixinayo waana kala wayna kala quundaysan tahayba qofka madowga intuu leeyahay qofka cadaanka intuu leeyahay islama eko marka intii madowga lahayd ba anaga kasii hooseyna oo muslim ku nahay oo soomaali ku nahay organizationadana marka badankood aniga inta hadda organization aan hoos gudaha ugu galay oo fiirinayay waa organization banaanka taagan oo xoogaa garaana soo qaadatay garaankay soo qaadatay sida laga rabay soomaalida uma deliver garayaan oo ma sameeyaan laakiin wax badan oo hadda aniga macno badan oo ay sameyn karto qof hadda balwad leh organization wax badan uma qaban karto qofka markuu balwada yeesho wuxuu u baahan yahay inuu ka baxo adduunkaas iyo bal- iyo meesha uu taagan yahay meelaan ahayn inuu jirkiisa nadiif noqdo inuu maskaxdiisa soo noqoto inuu xoogaa mar meel uu ka fokus gareyn karo uu helo uu heli karo ama sariir ama meel uu joogo uu at least ninety days ma jirto meel under ageka la geyn karo soomaalida ah oo balwada leh dadka ugu badanna waa ayaga marka qofka under ageka uu ku bilaabo haddaan laga qabanin markuu gaaro eighteen ama twenty gaaro already damage damage weynaa maskaxdiisa haysto haddaa marka xataa isku daydid ani hooyo isku daydaan xataa inaan wiilkayga xiro oo waa xiri waaye bas qofka hadduusan sharci qaban uusan gelinin waxay kuleeyihin ma la qaban karo waxaana soo boqday kuwan juvenile justice waxay dhaheen or- community kasta waxay leeyihiin meel diversion program ah meel ilmahooda la geeyo ilmihiinii waxay dhaheen bishii waxaa laga yaabaa inay konton cunug noo timaado meelaan u dirnana ma hayno maxaa haysaan maxaa qorshe ah marka hadda xafiisyada furan oo daytimeka furan oo organizationada ah wax badan oo caawimaad ah ma bixin karaan kuwaas waxay bixin karaan only wixii dee la siiyey inay kuwa aan balwada taaban lagu mashquuliyo oo banooni lagu cayaarsiiyo inta fiyow in lagu badbaadiyo laakiin intaa damage ka gaaray waxaan u malaynayaa in ay u baahan yihiin program weyn iyo howl weyn haddii kale markuu dee fifteen intuu ku bilaabo twenty ku gaaro waa un
waa waa gartay eh, waa runtii Fatuun, dhibaatada een, way wada haysataa dhalinyarada wa- aan maaragtay wadanka ku wada nool laakiin mar walba cadaanka iyo madowga marka laysku barbar dhigo dhibaatadu waxay aad u saameysaa madowga soomaalidu waxay yidhahdaan qof ruuxii dhoof ku yimi baa geerida dhibaysaa Een, marka een, maxaa la dhahaa waxana keenayana waa dhaqaalaha dhaqaalo dadkan cadaanka ah abka abba dhaqaalo soo amin ay ay markoodii hore soo samaysteen waa waa waa waa waxay dhaxleen waa dhaqaalo la dhaxlay annaga dhaqaalo la dhaxlay ma haysano ma fahantay qofkeeni ugu horeeyey baa wax yar samaystay oo dhaqdhaqaaqay oo yimi een, labaatan sano ka hor baa wax samaystay waxaan ka hadlaynaa dhaqaalo jiray afar boqol iyo iyo dheeraad een, sannadood dhaqaalo jiray baan ka hadlaynaa een, hadda markaad u eegtid madowga een, waa dad lagu shaqaysan jiray dhaqaalihii iyagaa sameeyeen like, eh, sameeyey laakiin ma haystaan marka marka marka annaga haddaan soomaalina waa inaan kuwaana qaadanay ahayd markaan nimi wadanka aan fiirino madowgii intaa sano ku noolaa baa dhibaatadan qaba ee maxaa maxa sideen uga hortegi karnaa ma samaysan qorsho marka soomaalidu waa inay qorsho samaysato isla sheekaysato Eh, cabdiraxmaan maxaa diidan eh, jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolkan degan eh, marka waalidka laga gudbaba waayo eh, adiga iyo aniga iyo fartuun iyo masbel dhammaanteen halkan baan wada degannaha caruur baana wada leenaha maxaa diidan inay jaaliyaddu intu isku timaado eh, qorsho caruurtooda dhimanaysa ay u sameeyaan Een, maxamuud horta een, su-aashaas intaana ka jawaabin waxaan rabay inaan ku daro een, dhibaatooyinka kale ee maandooriyaasha ay leeyihiin caafimaadka marka laga soo tago ee maandooriyaasha ay dhallinyarada qaataan ay keenaan waxaa kow ka ah dembiyada ay galaan weliba gaar ahaan xatooyada iyo dhac bareer cad ah hadda maalmaha waxaa aada u batay xitaa meelaha soomaalida ku ganacsato suuqaqa haddaan tusaale ahaan usoo qaato twenty fourkii carmel mall dhalinyarada inay bareer cad biskoolad ay ku qabanayaan ama baabuur ay dhacayaan dembiyadaasna waxay u galayaan een, maandooriyahan la qaadanaya lacagaa loo baahan yahay lagu gato marka qofku waa inuu uu- uu- uu dembi lacagtaas siduu ku keeni lahaa kor iyo hoos inuu keeno ama marka taasaan raba horta inaan aan ku daro oo iyada laftigeeda xitaa hadda dhibaato soo korodhay ah oo in laga feejignaada ah dadkeenu soomaali haddaan nahay horta waxaan meeshana keenayba waa qorshe xumida waan ognahay Een, waxaan kusii darsanay markaa qorsho inaanan lahayn iyo inaan maxaa la dhahay qoysaskeenii hadda wa- burburkii aada ugu badanayo Een, inta badan xitaa qoyska markaan kuleeyahay qoyska calaf ku dhammaadaa hooyo iyo aaba hadday kala tagaan xitaa carruurta waa la isla korsadaa Een, aabbayaasha soomaaliyeed waxaa umalaynaysaa ha- gabadhii haddii calaf dhammaaday kala tegeen carruurtii la furan dib ma usoo eegaan wadankaana labadii waalid ee caruurta haystay yaa rafaadsan waayo waxaad dareemi kartaa culayska ee leedahay hooyo keligeed toddoba caruura ama shan korinaysa markii hore dad muslima maadaana maadaama aan nahay, waxaan xoogga saaran saa masaajida u dhisan lahayn meel aan ku tukano iyo xalaal hilib xalaalkii xalaal cuntadii xalaalka laga heli lahaa makhaayadihii laysma dhihin marka waan soo waan soo dhaafnay maaragtay facekaas ama waan kasoo gudubnay hadda masaajid iyo xalaal waxaan u baahannahay programmo dhab ah oo caruurteenna oo anigu xitaa ma aha inaan dowladda waxa waxaa diidan hoggaan xumada hog- hoggaan ma jiro Een, xaqiiqda marka aa- aan ka hadlo qofka bini aadanka xitaa hay-ad haddaa tahay waa inuu qorshe jiro toban sano shan sano oo aad ka baaran degto Een, hadda caruurta hadda dhimanaysa qaar waxaa jira afar iyo toban sano da-doodu ay tahay inta badan caruurta hadda isdisha ama dhalinyarada hadda u dhimata kiniinadan waa kuwii wa- inta ku dhashay waay khaladka ay soomaali sameeyaan waxay u maleeyaan xaafadaha soomaalida u badan tahay tusaale waxaa ugu caansan siidar iyo maknayd way kala cararsa barbanka kuwii aaday waa caruurta ay oo la carareen eden brary iyo shakabi iyo jaska iyo bloomington waa kuwa kusoo noqda ee hadda u dhinta kiniinada inta badan sababtoo ah xaafadda ay degeen xitaa waxay ka degan yihiin meel guryo dowladeed oo dadka saboolka ay degan yihiin qorsho isku duubnana ma jiro dooda cabdiraxmaan si kulul baad u dhigtay waxaad tiri aabbayaashii hooyooyinkii gabdhihii bay la fureen ee, lagana warqabo laakiin dhinaca kale dad baa waxay ku doodayaan hooyooyinka laftoodu shaqadii inay gabeen waayo haddii shalay wiil uu ahaa keli ah ee, cidda daroogada isticmaalaysa hadda gabdhihiina laftooda waa ay ku jiraan fartuun ma aabbaha keliyaha eedda leh mase hooyinkuna ku jira
qof walbo aniga waxaan qabaa qof walbo oo soomaali ah oo maanta jooga maraykan inuu qayb ka yahay haddaa aabbo tahay haddaa hooyo tahay haddaa adeer tahay haddaa abti tahay haddaa macalin tahay haddaa sh- sheekh tahay haddaa shariif tahay midda kaloo jirto waxa waaye oo ay soomaalida hadda dhibaato ku dhacday ma fahmi kara sababta keenayso qof baa istaagaya oo si daacadoo damcaya inuu wax sameeyo shan qof aad d- garab ordayso marka qofkii sida layskula wada ordaya qofka wuu yaaba wuxuu leeyahay ma waalan yihiin intaan le marka soomaalida intay isgarab ordayso waxba ma qabanayso intaan laysgarab ordi lahaa laysgarab istaago oo hal meel ha looga soo jeesto problemka because of problemkan qof uusan taabanayni male cabdiraxmaan waxaan ku dari lahaa jaaliyadaha kale ama qoomiyadaha kale iyagaa hantidooda ku xisaabtama dowlad keli ah en, ama en, hay-ado lacag garaanti la siiyey ma sugaan iyagaa hantidooda dhabtaa og en, dhibaatada kale jirta waxa waaye dhalinyarada hadda dhibaatadan ku jirta kuwo badan kasoo dhexbaxay ayaa jira iyagana hogaankii lagama qaybgeliyo iyaga og halkoo wuxuu yahay marka arrintan waxa waaye far keliya fool ma noqdo waa arrin wadajir qoys walba ay taabanaysaa laakiin dhalinyarada laftigooda xitaa iyaga waa in ay hogaanka u qabtaan maadaama og yihiin waxa waxaan ku sababaya luqad ahaanna dhalinyarada ay fahmi karaan een wacyigelin dhab ahna dhalinyarada ay ku samayn karaan taas laftigeeda xitaa dadkeenna waaweyn inta badan dhalinyaradeennii kaalintii ay arrintan hal ahaan ay ku lahaayeen ma siino Eh, ugu dambeynta waa soo gabagabeynaynaa xalka ayaynu aadaynaa Eh, masbel maxaad ku talinaysaa ugu dambeynta ani waxaan ku talin lahaa een, ah, waalidiinta waxaan jeclaan lahaa in ay ay macnaha ay iyaga laftirkooda cilmi raadsadaan maxaa yeelay haddaadan ogeyn wixii jira wax walbaa ku dhaafaya marka een, waxaa jiro een, ah, say magaceedii fartuun sheegtayba een, qof keliya wax ma qaban karo een, ah, waxaan xasuustaa markaa ilmaha ahaa deriska markaan aan maaragtay aan banaanka ku ciyaaray waxun sameeyo waa lay canaanan jiray oo waa lay soo dharbaaxi jiray markaa guriga islaan dhegta i haysa i keenta hooyaday aabbay way iigu dari jireen marka eh, dhibaatada maanta taagan waxay tahay soomaalida inay isku caayaan bay ay ay ay ay ay sameeyaan intay iscaawini lahaayeen hebla ma aragtay cunigiiba halkaa ka galay hebl taana way xun tahay maxaa yeelay dee dhibaatada qof walbay ku dhici kartaa een cudurkan waa cudur waxa ma ahan een maaragtay waxna addictionka la yidhaahda ama jirka jirka uu la qabsanayo maandooriyaha ma aha wax sahlan waa cudur marka qofka bini aadamka in cudur lagu caayana waa ila qaldan tahay marka waxaan dul mari karaa calaamadaha ay maaragtay waalidiinta ay ay- ay maaragtay ay ay u baahan yihiin inay ay ogaadaan si ay uga hortagaan dhibaat dhibaatada qofka maaragtay ku dhici karta haddii uu kusii socdo inuu isticmaalo een, maandooriyahan badanaa waxaa waxaa lagu arkaa ciyaalka een, wax la yidhaahdo een, dhibaatada ka timaada iskuulka cunugiyo iskuulka u jara cunugiyo ho- aan samaynin een, shaqadii guriga loogu soo diray iskuulka looga soo diray een, maxaa la yidhaahdaa mar al- mar alla markaad kusoo qaadid hadalkii iskuulkii iyo waxbarashadii isagoo kasoo horjeesta oo- oo isku daya in uu kula dagaalamo markay codkooda kor u qaadaan macnaheeda ma ahan inay xanaaqsan yihiin waxay kugu dayayaan ay kugu fiirinayaan codkaa ka- kooda inuu kaaga ka dheeryahay waa wa- maskixiyan ahaan qofka bini aadamka wuxuu sameeyaa hadduu kaaga kiisa ka dheeraadana marka waxa waxaa dhacda in maaragtay uu kaa awood bato marka hooyada waxaa la rabaa inay tiraahdo ma igu qaylin kartid iyadoo isdejiso ama aabbaha uu codkaas dheeraaday hoos usoo dhigo Een, mideeda kale waxaa jirta een, wax la dhaho physical health qofkii waxa waxa waxa jis- jismigii ay maaragtay caafimaadkiisii oo caadi ahayn cunugii hadduu banooni ciyaari jiro isagoon banooni ciyaari karin Een, isagoo fadhigiisii batay hurdadiisii badan tahay Een, waxyaalo sida een, qaarkood ama qofkii matago ama uu s- uu maaragtay uusan sidiisii hore ahayn u- u- uun xanuunsado mideeda kale een, ah, neglect appearance wax la dhahaa jiro macnaheedu waxay tahay qofka wuxuu ma aragtay ka tagaa inuu isaga isxanaaneeyo inuu nadi- isnadiifiyo qofkii ku ag fadhiyo iskaas- iskaarsadiisa uraysoo kale haddaad aragtid isagaba dhibayn taa laftirkeedu waa dhibaato Een, maxaa la dhahaayeen ah, qofkiiyo macaamiishiisii isbedesha oo sidii hore uu ahaan jiray isbedela ama xanaaqiisii bato ama afkiisii een, maaragtay bedela ama ma aragtay waqtiguu seexan jiray aan seexanaynin waxaasoo dhan oo isbedela Een, lacag t- dhibaato iyadana way timaada cunugiyo ku weydiinaya lacag dheeraada wax uusan u baahnaan jirin inay timaado inuu ku weydiiyo marka waalidka laftirkiisa waxaa la rabaa badanaa waxay sameeyaan waalidka si ay ilmahooda u raaligeliyaan lacag bay siiyaan taa raaligelin maaha ilmaha waad og waa inaad ogaatid lacagta aa siinayso waxa uu ku samaynayo jacayl bay ku iibsadaan dadka waalidiinta badanaa laakiin jacaylka lama iibsan karo waa wax waalidka iyo ilmaha oo ka dhexeeya adoo soo kobay cabdiraxmaan Eh, maxaad ku talinaysaa En, waxaan ku talin lahaa horta arrintan arrin en, qoys walba saameynaysa wey caruurtan waa caruur iswada yaqaana iskuul isla aada dugsi isla aada isla xaafad degan iskana warhaya waalidiinta horta sida la sheegay inay iyagu wacyigelin ay ogaadaan waxay u baahan yihiin iyo awoodda waalid ahaan ay leeyihiin dhalinyarada inta badan heerkan hadda aan marayno waxay u oynayaan in la caawiyo xaqiiqda marka aan kuu sheego waxaan ma rabaan inay kusii dhex jaraan inay ka dhex baxaan ayay rabaan waxay laayihiin waalid riixa iyo dad garab istaaga ama dad ay kalsooni ku qabaan oy u sheegan karaan dhibaatada ay tabanayaan caruurta sida anagoo kale ma aha anaga dhibaatada dadkeena waaweyn marka aan weliba caruurta qurbaha ku koray dhib markuu anagana haysto waxaan isku daynaa inaan raadino qof aan u sheegno oon dhahnana caawi iyaga ma yaqaanaan ereygaasba caawinaad baan u baahanahay ma yaqaanaan caruurta in lala saaxiibo inkiraad badan ayaa jirta waalid badanoo waxaa jira inkiraya in dhibaatadaas caruurtooda ay qabaan waxaa keenaya marka arintan xitaa waalidka inayna awoodin xitaa caruurtoodii ay dareemeen cunugii aanan qabaysanaynin soo daahaya ama asxaab kale la socda ama baawar cusub oo lasoo haday wata oona goyn karin ayay haddana ma aragtay ayna su-aal weydiin karin oyna la xisaabtami karin marka halku waxaa weeye midda koobaad cunugaaga adigaa taqaanid marxaladda a aad ku jirto qoys ahaan adigaa taqaanid isku day inuu jiro qorsho qoys ahaaneed marka koobaad
waxa waaye wixii laga xishoon jiray ayaan aanan ka xishoonaynin oo aan ku faanaynaa wixii in maaragta qofka uu yidhaahdo maanta wax fiican baan sameeyo isdhihi lahaana waanan ka xishoonaa qofka inuu dhakhtar raadsado ama uu caawinaad raadsado marka uu dhibaataysan yahay waa waa markay muhiimadda tahay ani ani waxaa ila ceeb badan hooyada ilmaheeda lacagta ku qaadanaysa ceerta qaadanaysa aan ka xishoonaynin taa laakiin haddana ka xishoonaysa markay dhibaato qabto oo ay dhihi lahayd war war dhibbaa dhibba ay haye halay caawi ani waxa qofka aan sharfaa ama ila sharaf badan markuu uu qofka uu og yahay markuu caawinaad u baahan yahay inuu raadsado maxaa yeelay taa laftirkeedu qofku waa waxgarad waxgaradnimaday ka mid tahay
fartuun ugu dambayntii adoo noo soo gabagabeynaya maxaad ku talinaysaa maxaad u malaynaysaa wadada ugu wanaagsan ee caruurta soomaaliyeed ee gobolkan lagu badbaadin karo inay tahay
maalintii waxaan arkaa hal ama laba ama saddex youth ah waa wareystaa markiiyo whatsapp xagee wax kuu marnaayaan marka soomaaliya waa aadi lahayn dee wana meesha inay ka baxaanay rabaan soomaaliyana cabsi weynaa ka xigto inaa adoo maraykanku dhashay oo weligaa aadan tegin soomaaliya iska tegtid oo markaa tegtid haddana dee judgmental iyo balaayo la kulmaysid in lagu dilaayo in kale ciyaalku way ka cabsadaan ma jeclo laakiin waxay ku leeyihiin inaan ka baxa waa rabaa baaranow haaw dadka markay ay garaan treatment markay aadaan ay kasoo baxaan halfway howsaa la geeyaa shaqay raadsadaan teenkologa meesha kusoo xaroodaan ilmaheena maleh cunug kasta oo ayaantii hore markaan movementiga sameyneynay aaday treatmentiga way soo noqdeen resinka usoo noqonaya waxaa waaye its easy inay noloshooda hore kusoo noqdaan oo la accept gareeyo oo waxooda hore samaystaan oo banaankooda iska fariistaan then inay raadiyaan ama family accept gareynayo oo ugu dul qaadanayo qofkan ileen markuu laba tilaabo hore u qaada laba tilaabo dib usoo qaadaya inay helaan ma heli karaan marka aniga waxaan ku talin lahaa soomaaliyey masaajida waa dhisanay awoodeenna waa ognahay waana dhisan karnaa not only soomaalida mana soo hor joogto maa soomaalida adduunka joogto dhan baa hadda waxay noqotay waxay ku noqotay ilmaha soomaalida cudur nacam qof kasta waa dhibsanaysaa marka adiga aragtid cunug soomaaliya oo wareersan meel baa ku go-eyso marka aniga waxaan dhihi lahaa wax aan isku darsano meel annaga aan leenahay aan samaysano age amnaha aan u kala saarano intii marka cunugii markuu wareer ka bilaabo haddii la qabto meesha la geliya kii saaxiibkiis ah oo ku dayan laha wuxuu leeya o haddaan ninkan wuxuu sameeyo kala sameey meeshaasaa la igeynaya so hooyadii kala cunugeeda u badbaadaya laakiin haddii cunuga wareeray uu xaafadda ku dhex jiro waxaa laga yaabaa bisha inuu toban kale waxbaro ilmihiina hadda saasay ku socotaa marka ilmaha aan ceshano aan isla ceshano aan wax isku darsanno dad daacad ah oo shaqadii qaban kara hala raadiyo special aniga waxaan dhihi lahaa haddii la helo toban hooyo oo diyaar u ah inay magaalo walba tagaan oy fundraising ka sameeyaan oo dadka la hadlaan oo wax ay isku darsadaan dhulka hadda la sheegaya dowlad horta waxba nooma dhisayso next two three years waa deficit waxba ma ka helayno marka haddaan helna xataa laba milyan oo soomaali leedahay waxbaan ku bilaaban karnaa laakiin intaas wax kale ma samayn karo aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka uu idinkaga imaanayay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka maanta waxaynu kaga hadlaynay dhibaatada uu maandooriyuhu ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolka minnesota iyo sida ugu habboon ee wax looga qaban karo waxaana barnaamijka marti ugu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar oo madax u ah ololaha daryeel ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada ee gobolka minnesota misbil xaaji salaad oo ah kalkaaliso dhakhtar lehna takhasus caafimaad oo dheeraada iyo fartuundheel oo ah hooyo soomaaliyeed oo la tacaasha wiil maandooriyaha isticmaala ahna ganacsato xog ogaal u ah arrimaha dhallinyarada intaynu mar kale dib u kulmi doono waa mascadoydila sidaa iyo isma dhaaf